بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله وأما أمس وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمس بالكسر في الأحوال الثلاثة وأما أمس أمس مئة إذا أردت به أداول جيدو اليوم الذي قبل يومك maalinta aad joogto maalinta ka horeysa haddaa ula jeedo faahlu lxijaazi reer xijaaz yabnuunahu amsi way bineeyaan cala alkasri kasre ayay ku bineeyaan fayaquuluuna waxay leeyihiin madaa amsi wuxuu kusoo dhex jiray marka binihii buu kusoo dhex jiray weliba gaar ahaan qaybtii la isku khilaafsanaa carabta oo dhan waxay isku waafaqsanaayeen haa ulaa'i inuu yahay mabniyun cala alkasri laakiin waxaa la isku haystay xadaami iyo baabkiisa iyo amsi amsi amsi marka wuxuu yidhi reer xijaaz kasray ku binayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin madaa amsi waa faacil soo maaha waxay leeyihiin waa mabniyun cala alkasri fi maxali rafcin faacil wactakaftu amsi markaasna waa mansuub oo wuxuu ku nasbisan yahay darafnimo waxay leeyihiin waa darfu zamaan mabniyun cala alkasri fi maxali nasbin cala adarfiyati wamaa ra'aytuhu mud amsi saasay leeyihiin marka mud waa xarfu jarin amsina waa mabniyun cala alkasri fi maxali jarin bimud bilkasri fi laxwaali ahalaaa xaalatu rafcaha iyo xaalatu nasbaha iyo xaalatu xafdahaba qaala shaacir manaca albaqa'a taqalubu shamsi wa tuluucuhaa min xaysu laa tumsi وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورث اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي بوير نكان شاعرك بيت قدام بيا لغا منع البقاء وارثان وحديدي تقلب الشمس فرحلة إسرفر جيدا ayaa wuxuu diiday adduunyada in lagu waaro wa tuluucuhaa iyo qoraxda soo bixitaankeeda min xaysu meel ay ka soo baxdo laa tumsi galabtii aysan u dhicin galabtii meel aysan u dhicinna subaxdii waa ka soo baxdaa tagayurkaasi marka wuxuu diiday adduunyada in lagu waaro wa tuluucuhaa soo bixitaankeeda xamraa'a ayadoo cas ay soo baxdo saafiyatan oo saafi ah wa quruubuhaa iyo dhicitaankeeda safraa'a ayadoo huruud ah oo jaallo ah kalwarsi sida bahalka warsiga la yidhaahdo oo dumarku ay marsadaan marka waa tiib dumarku ay marsadaan xagga midabkana marka huruudka dumarku hadda ay wejiga iyo gacmaha ay marsadaan buu ka agdhow yahay waxaana huruudka aan dhahno tagayurkaasi isna wuxuu diiday adduunyada in lagu waaro marka qoraxdii oo insaanka ka weyn oo jirmigeedu uu aada u weyn yahay samaawaadka iyo iyo dhulka iyo marka laga reebo weliba samaawaadka marka laga reebo ilaan qoraxda dhulka way ka weyn tahaye kawaakibta aan aragno iyo makhluuqaadka aan aragno ayadaa ugu weyn wamaca daalika tagayurkaasaa maalin walba ku dhacaa wuxuu leeyahay meesha ay u dhacdo meelaan ahaynay ka soo baxdaa subaxdii ayadoo cas bay soo baxdaa galabtiina ayadoo huruud ah ayay dhacda oo jaallo ah alyawma maanta aclam waan ogahay maa yajii'u bihi maa yajii'u fiihi maanta dhexdeeda waxaa imaanaya waa ogahay wuxuu ula jeedaa maanta wixii dhacay waa ka warqaba ee ulama jeedo maanta gelinka dambe waxaa dhici doonaan ka warqaba ulama jeedo alyawma maanta aclamu waan ogahay maa yajiu bihi fiihi maanta dhexdeeda waxa dhacaya waa ogahay wamadaa amsi amsi marka waa faacil la soco wamadaa amsi shalayna waa uu tegey bifasli qadaa'ihi biqadaa'ihi lfaasil qadihiisii iyo qadarkiisii faasilka ahaa ee wax kala saarayana shalay wuu la tegey marka bifasli qadaa'ihi waxaa ku jirta idaafatu sifati lilmawsuuf baa ku jira bifasli qadaa'ihi ay biqadaa'ihi alfaasil qadihiisii wax kala saarayay buu la tegey alqadaa'u waalqadar waxbuu kala saaraa soo saas ma aha waxa dhici doona hadda annaga ma naqaano laakiin wuxuu markii ay dhacaan sidii ay u dhaceen iyo sida ay yihiin markaas way kala caddaanee marka qadaha iyo qadarku waa faasil waaye waxbuu kala saaraa waxbuu caddeeyaa faamsi fi lbeyti amsi oo beytka ku jirta beytka ugu dambeeya ula jeedahay faacilun limadaa madaa bay faacil u tahay wahuwa maksuurun kamaa tara sidaa ujeedana waa maksuur inuu maksuur yahana abyaada ka horeyda wuxuu u keenay waa sababtaas darteed ilaan qaafiyadaa lagu ogaadaa mugta hadda haddii uu dhihi lahaa beytka dambe keliya wamadaa bifasli qadaa'ihi amsi uu dhihi lahaa wamadaa bifasli qadaa'ihi amsu inay tahay soo ma dhici kartaa la dhihi lahay laakiin kuwa ka horeeya fiiri tumsi warsi siintooda soo ma hoos dhigna qaafiyada marka saas uu keenay waftaraqat banuu tamiim reer banuu tamiim firqatayni labay u qaybsameen fa minhum waxaa ka mid ah reer banuu tamiim man baa ka mid a acrabahu amsidii icraabay bidammati rafcan xaalatu rafcaha damuu ku icraabaa wa bilfatxati mutlaqan xaalatu nasbaha iyo xaalatu jarkana fatxa ayuu ku icraabaa macnaheedu marka muxuu yahay wuxuu ka dhigaa hee kayru musarif maalansarif buu ka dhigaa faqaala wuxuu leeyahay bacdigaasi madaa amsu buu leeyahay markaas waa mucrab wactakaftu amsa buu leeyahay markaas waa mansuub calaamatu nasbihi alfatxa wamaa ra'aytuhu mud amsa buu leeyahay waa majruur calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismun laa yansarif walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu waalcadlu labadaasaa ku jira calamiya hadda wuu yahayo yowm mucayan aha loola jeeda ilaan wuxuu kusoo yidhi idaa aradta bihi alyawma aladii qabla yawmi sooma ku dhihin calamiya way ku jirtaa cadlina wuu ku jiraa waxay leeyihin waa macduulun can ilamsi oo alwatay buu macduulka yahay qaala shaacir ninkii shaacirka wuxu uhi qoladaani marka way icraabayaan xaalatu rafcahana damo xaalatu nasbahana fatxo xaalatu khafdahana fatxo laqad ra'aytu cajaban mud amsa cajaa'iza mitla sacaali khamsa ya'kulna maa fii raxlihinna hamsa laa taraka allaahu lahunna dirsa walaa laqiina walaa laqiina addahra ilaa tacsaa ilaa tacisaana waa la yidhaahdaa laqad ra'aytu alla ilahe waxaan arkay buu yidhi cajaban yaab baan arkay mud amsa laga soo bilaabo shalay marka mud iyo mundu haddii ay galaan maadi maxaa la dhihi jiray macnahoodu muxuu noqdaa min buu noqdaa sooma ahayn mud amsa ay min amsi laga soo bilaabo shalay wax lala yaabaan arkay cajaa-isan ka bedel marka cajaban ka bedelo cajaa-isan duqowsho baan arkay naago oo waayeelo ah alcajaa-is waa jamcu cajuus cajuusna waa almar'atu almusinna alkabiira odayga marka sheekh baa la haweenayda markay duqowdaan haddii cajuus baa la taana lama raaciyo cajuusatun lama dhaho alcajaa-is marka waa jamcu cajuus cajaa-is baan arkay buu yidhi oo mithla sacaali oo asacaali la mid ah cajaa-istaasoo khamsan oo shan ah asacaali waxay dhaheen waa saxaratuljinni waa jinka kuwooda wax sixra baa waxaa la yidhahdaa asacaali kuwaasay lamid yihiin uu yidhi hadda jin meeshuu ku arkay ma naqaaneen mithla sacaali oo sacaalidaa la mid ah cajaa-istaasoo khamsan shan ah ya'kulna cajaa-istaasoo cunaaya maa fii raxlihinna gurigooda waxa dhex yaalla waxay cunaayaan hamsan si hoos hoos ay u cunaayaan buu yidhaahday khufyatan si hoose ayay u cunaayaan laa taraka allaahu lahunna dirsan ilaahay hal goosuma dhaafo uu yidhi goosaha ilaahay ha ka tiro uu habaara marka wuxuu leeyahy hal goosna ilaahay uma daayo wixii gurigayiilay dhameeyeen uu leeberay ka dhigeen walaa laqiina dahra zamankana lama kulmaan buu yidhi ilaa tacisan halaag maana wax kale lama kulmaan ilaahay wuxuu yidhi ha halaago way dhibeen waxaa laga rabaa markaa meesha uu leeyahay laqad ra'aytu cajaban mud amsaa buu yidhi sooma aragtid markaas mud waa xarfu jarin amsa alifteeda ad waa iska iska alifulitlaaq waaye masiidadoo dhan haddii sida ku socota alifulitlaaqas waa u dambaysaa marka mud amsa sidaasuu yidhi waa majruur calaamatu jari alfatxatu niyaabatan can ilkasra waxa jaraayana hadde waa muddaas waaye wa minhum waxaa ka mid a reer bani tamiim man baa ka mid a acrabahu bidamati rafcan wa banaahu cala alkasri kasra ayuu ku bineeyey nasban wajaran marna waa icraaba marna waa binayha marna kasruu ku bineeyey marna damo ayuu ku icraabay markuu damada ku icraaba waa xaalatu rafcaha xaalatu nasbaha xaalatu jarkana wuxuu leehay waa mabniyun cala alkasri markaasna reer xijaabtu ku raacsan yahay markaana reer banu tamiim qoladan kale ku raacsan yahay wazacama azajaajiyu zajaaji baa wuxuu sheegay waa nin naxi ah anna min alcarabi wuxuu yidhi carabta waxaa ka mida man baa ka mida yabni amsi amsi bineeya cala alfatxi fatxa ku bineeya zajaaji baa wuxuu yidhi nooc oo carabta ka mida waxaa jira amsi cala alfatxi ku bineeya waanshada calayhi calaa hada alqowli ama calaa hada azacmi sheegashada uu sheegtayna wuxuu usoo mariyey qowlahu ninka shaacirka qowlkiisa uu yihi mud amsaa wuxuu ka dhigay marka amsa hadda annaga waxaan soo marnay soomaha inay mucrab tahay oo ay tahay majruuru calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra soo ma aha isagu wuxuu yihi marka amsadaani waa mabniyun cala alfatxi fi maxalli jarin marka wuxuu leeyahay way binaynaayaan wahuwa zacmigaas uu sheegtayna wahmun haadu way kor dhigan tahay wahmun maahaya wahmun ay khata'un wahmiga wuxuu yidhaahday waxaas uu sheegtayna waa khata buu yidhaahday wasawaabu waxa sawaabkaana maa qadamnaahu waa waxaan soo hormarinay min annahu mucrabun amse inuu mucrab yahay min annahu mucrabun inuu mucrab yahay hayru munsarifin hayru munsarifna uu yahay marka fatxada saaran fatxatu lbinaa maahane waa fatxatu licraab isagana muxuu ka dhigay fatxada saaran mud amsa inay tahay fatxatu lbinaa wuxuu leeyahay marka zajaaji waxa uu sheegtay wuxuu leeyahy waa wahm waaye khata waaye wazacama bacduhum qayb carabta ka mid ah waxaan dhihi laha nuxaadda qayb ka mid ah waxay sheegeen ana amsa oo fi lbeyti beytka ku jirta ficlun maadi inay ficil maadi tahay amsida beytka ku jirta laqad ra'aytu cajaban mud amsa waxaan soo marnay inay isim ahayd soo ma aha isimnimadeeda maxaa u daliil haddiina la yidhahdo maxaan dhihi lahayn xarfu qabdi baa galay soo ma aha qoladaani waxay leeyihiin maya muddan waxay leeyihiin amsida oo beytka ku jirta waa ficil maadi ah wafaaciluhu faacilkiisana mustatirun waa mustatir wataqdiiru taqdiirkuna wuxuu yahay mud amsa almasaau sasaa la dhaha yidhaahdeen mud amsa almasaau markii galabtii uu galabaystay saasaa laga dhigaha yidhaahdeen haddii la weydiiyo muddan maxay jarayna waxay leeyihin jumladaanay jareen jumladan ka dambaysa ayaa jadkeedii ku jiraa haddii laakiin sidaas ay tahay amsaa sida ay u qorantay uma qornaateen soo ma aha haddii amsaa ficil maadiya laga dhigo sida hadda ay u qoran tahay oo beytka ay ugu qoran tahay sas may ugu qornaan lahayd mase waxaa loo qori lahaa amsaa siinta ya baa laga dabamarin lahaa markaasa alif la saari lahay saasaa loo qori lahay soo ma aha sida amsaada ku jirta kaanay akhawaadkeeda sida loo qoroo kalea loo qori lahaa sidaan looma qoreen marka zacmigaa zacmi jira isagana ma aha qoraalkoodu markuu kala duwan yahay walamaa faraqtu markaan kasoo faaruqay min dikri lmabniyi cala alkasri dakartu waxaan sheegay almabniya cala alfatxi midka fatxaha lagu bineeyo wamasaltuhu waxaana miihaal uga dhigay waxaan ku tusaaleeyey oo aan tusaale uga dhigay biaxad cashara iyo akhawaatihi axad cashara ee akhawaatkiisa taquulu waxaa leedahay jaa-anii axada cashara rajulan baa leedahay axada cashara waa faacilu jaa mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin axad cashar waa isku qabanayaa labadoodu ishaysta baa waxaa leedahay waa mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin faacil muahar ah oo jaa-ada mufaacil u yahay rajulanna waa tamyiiz waaye tamyiizu nisbe miya mise tamyiizu daat waaye ya tamyiizu nisbe miya tamyiizu daat waaye axada cashara rajulan wara-aytu waxaan arkay axada cashara rajulan axada cashara waa mafcuulun bihi mansuub wacalaa axad cashara waa mafcuulun bihi waaye mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin waa binaysa in la socyaa mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin mafcuulun bihi waaye ra-aytoos buu mafcuul bihi u yahay wamarartu waxaan soo maray biaxada cashara rajulan baan soo maray axada cashara waa mabniyun cala alfatxi fii maxali jarin bilbaa'i rajulanna waa tamyiiz jaaru majruurkaasna marartada baa ku tacalujinaa bifatxi lkelimatayni labada kelimadood oo la fadxiyo labada kelimadood waa kuwe axada iyo cashara oo isla socda ilan waa laba kelimadood oo la tarkiibiye ma og tahay bifatxi lkelimatayni labada kelimadood oo la fadxiyo fi laxwaali halaaa saddexda xaaladoodba xaalatu rafcaha xaalatu nasbaha xaalatu jarkaa marka axada waa fadxisan tahay casharana waa fadxisan tahay axada marka iyada lama ecraabo waxay ka dhigan tahay hal xaraf oo cashara kamid ay ka dhigan tahay cashara shiinteeda si gooniya maa loo ecraabaa maya soo maaha axadadan ayadana si gooniya u ecraabi maysid axad cashara oo isla socda meesha u dambaysa binaha saaran ayaa ku xisaabtamee بفتح الكلمتين لبda كلمadood la fdyo في الأحوال الثaلاثة وkda تقuل sidaas baa dhehaysaa في أkhawاaتihi أحد عشر أkhawاaتkiis وتقuل waxaa leedahay في أkhawاaتihi أkhawاaتi أحد عشر waxaa leedahay qwلا qwl qowlkaas oo kda ay مثl da kan oo kale ah marka wa kda in badan bay kugu soo laalaabane saas aa dhehe وتقuل waxaa leedahay في أkhawاatihi أحad caشhaر أkhawاatkiisa waxaad ku leedahay qowla qowl qowlkaasoo kada ay mila daa kan oo kale ah kada hadda waay waxay ka kooban tahay maxay daadii oo ismu ishaarada ahayd iyo kaaftii oo he xarfu tashbiiha ahayd bay ka kooban tahay kada kan oo kale ah marka ka haadihi haddii ay tahay muanasna saasaa dhihi lahayd ila itnay cashara itnay cashara marka laga reebo faina alkalimata alula kelimada hore minhu oo itnay cashara ah tucrab waa la ecraabaa midda dambana hee midda dambena waxaa le naa'ibatun manaaba nuuni baa laha iyada waa soo marnay faina alkalimata alula kelimada hore minhu oo itnay cashara tucrab waa la ecraabaa bilalifi rafcan wabilyaai nasban wajaran taqul waxaa leedahay jaa-an itnaa cashara rajulan labiiyo toban nin baa ii yimid itnaa hamzadeedana waa hamsatu wasli ah jaa-anii waxaa ii yimid itnaa cashara marka haddii aad ku qabanaya jaa-an itnaa cashara rajulan saasa dhehe marka itnaa cashara waxay ka mid tahay mulxaqaadkii musanahay ka mid tahay soo ma ahayn ومرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى عشر ومبني على الفتح نائبة مناب النون تسأل الكلام إذ ولا بنينا فتح بنيها نائبة مناب النون رجلا ورأيت عارك اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا تسأله وإنما لم أستثني هذا اثني عشر وحان أسر ريبي وهي من إطلاق قولي قول كي إطلاق سوى خواته ilaan axad cashar akhawaadkiisay ku jirtaahe waxaan uga soo reebi waayey markii matniga la joogay liannanii maxaa yeelay saadkuru waan sheegi doonaa isnay casharahaas fii maa bacdu marka dambaan sheegi doonaa sharxan ku sheegi doonaa ana tnayni wasnatayni yucrabaani in la icraaba icraab almutanaa mutlaqan mutanaa icraabkiisa in la ilaaqi in la icraabi doono mutlaqan gebi ahaan wa in rukiba ay maca alcashara markii hadda aan soo maraynay matniga markii aan soo maraynay wuxuuna soo yiri soo maaha waxyaabo fatxa lagu binaayaa aa ka mid ah qaar fatxa lagu binaayaa ka mid ah waxaana ka mid ah axad cashar ee akhawaadkiisa saasuu soo yiri haddee akhawaadkiisa waxaa soo hosgelaya itna cashara soo hosgele itna casharana haddee mucrab maahane waa yani mabni maahane waa mucrab sababta marka idlaaqaas aan uga soo reebi waayo waxay tahay uu leeyahay marka musannah la tago baan waxaan sheegi doonaa itnaani iyo itnataani inay mucrab yihiin oo ay musannahana mulxaq u yihiin baan sheegi doonaa uu leeyahay saas daraaddeed hadda marka idlaaqayga kama aana soo reebin yacni haddii lasoo gaabiyo warkiisa wuxuu leeyahay sababta qowlkaas aan u idlaaqay oon usoo istitnoowayo waxay tahay istitnahaygaa wuxuu ku imaan doonaa markii musanaha la tago halkaasuu istitnahiga ku imaan doonaa uu leeyahay walamaa faraqtu markaan kasoo faaruqay min dikri lmabniyi cala lfatxi marka meeshan uu leeyahy wa in rukiba itnaani itnataani haddii la doono ha la tarkiibiyo yacni itnaani keligeed ha ahaato itnataanina keligeed ha ahaato ama hadday doonto cashar ha la socoto wain rukiba maca alcashara cashar hadday doonto ha la socoto saas ula jeedaa walamaa faraqtu markaan kasoo faaruqay min dikri lmabniyi cala alfatxi dakartu waxaan sheegay almabniyi cala adami wamahaltuhu waxaan ku miisaaliyey biqablu wabacdu waashartu waxaan tilmaamay ilaa ana lahumaa qablu iyo bacdu arbaca xaalaatin afar xaaladood inay leeyihin qablu iyo bacdu afar xaaladood bay leeyihiin ixdaahaa ixda alarbacati afartaas midood an yakuuna mudaafayni waa in la idaafeeyo labadooda mid kastoo kamid a waa inuu mudaaf noqdo fayucrabaani markaas waa la icraabaa haddii mudaafu ilayhi uu meesha joogo waa labadood waa la icraabaa nasban cala adarfiyati fayucrabaani waa la icraaba nasban mansuubayni xaal ay yihiin laba la nasbiyey cala darfiyati lagu nasbiyey aw khafdan ama makfuudayni ayagoo kuwa la khafdiyey bimin lagu khafdiyey ilan labadaas bay mid noqonayaan in darafnimo lagu nasbiyo iyo inay min oo xarfu khafdina ay ka hormarto labadaas wax kama dhexeeyaan haddii min ay ka hormartana de waa makfuud oo calaamatu khafdi alkasra baa ka dhige haddii aysan ka hormarinna waa mansuub cala darfiyati wacalaamatu nasbihi alfatxa taqulu waxaa leedahay ji'tuka waan kuu imid qabla zaydin zayd ka hor baan kuu imidaa leedahay wa bacdahu iyo dabadiis qabla waa darfu zamanin mansuubun cala darfiyati wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fi akhri qabla waa mudaaf zaydin mudaaf ilayhi soo ma aha bacdahuna waa la mid ayadana bacda waa mudaafadaas mudaaf ilayhi waay marka waa mansuub cala darfiyati fatansibuhumaa labadooda waa nasbinay cala darfiyati cala darfiyati zamaniyati baa laga wadaa marka darf zamaan baa ku nasbinaya wa min qablihi waji'tuka waan kuu imid min qablihi min qabli zaydin zayd hortiis baan kuu imid wa min bacdihi dabadiisna waan kuu imid markaas waxaa leedaha marka min waa xarfu khafdin qabli waa maqfuud bimin wacalaamatu khafdihi alkasra jarumajruurkaasna marka jitu baa ku tacalujine nasbadii marka darafnimada lagu nasbinayo markaas wuu ka baxay min bacdihina waa la mid fatakfiduhumaa labadooda waa khafdinee bimin baa ku khafdinee qaala allahu tacaala kadabat qablahum ayaga hortood quraysh hortood qowmu nuuxin reer nuux baa waxay beeniyeen hee nuuxaan nuux bay beeniyeen waayo kadabat way beenisay qablahum ayaga hortood quraysh hortood baa qowmu nuuxin nuux qoomkiisa waxay beeniyeen nuuxan nuux bay beeniyeen waayo marka kadabat waa ficil maadi qablahum baa la rabaa markaa waa mansuubun cala darfiyati wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fi akhiri awjeedaa haadaasna waa mudaaf ilayhi miimtaasna calaamatu jamci dukuura waa la idaafiya waa ujeedaa qowmu nuuxina waa faacilkii fabiأyi xadiiثi bacda allahi waaaayaatihi yuuminuun fabiأyi xadiiثin warkeebay bacda allahi allah dabadiis warka ilaahay kabacdi iyo waaaayaatihi aayaadkiisa kabacdi yu'minuuna ay rumaynayaan bacda allahi soo ma ujeedid waa darfu zamanin mansuubun cala darfiyati wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiraة fi akhrihi bacda waa mudaaf allahina mudaaf ilayhi waaye waqaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi alam yaatihim ayaga sowma u imaanin naba ladiina kuwii warkooda sooma u imaanin min qablihim ayaga ka horreeyey alam yaatihim ayaga sooma u imaan naba aladiina kuwii warkooda min qablihim ayaga ka horreeyey labada marka hadda aan soo marna waxay ahayd ayadoo darafnimo lagu nasbiyey sooma ahayn ayadoo hadda min ay gashay marka waa tanaa min qablihim min marka waa xarfu jarin qabli majruur bimin wacalaamatu jarri kasratun daahiratan fi aakhirihi min bacdi maa ahlakna alquruuna aluulaa min bacdi maa ahlaknaa ay min bacdi ihlaakinaa halaagitaankeenii ka bacdi alquruuna aan halaagnay aluulaa ee hore waaye bacdi marka maanta waa mudaaf oo inay mudaaf tahay see lagu fahmaa maadan masdariya ka dhigee ahlaknaana ficil iyo faacil baa ka dhige jumladaas ficilka iyo faacilka ahna silatulmawsuul baa ka dhige walmawsuulu lxarfiyu wasilatuhu fii tahwiili masdarin mudaafun ilayhi baa ka dhige marka bacdi sooma idaafaysna way idaafaysan tahay marka mintaan baa markaas lagu jarayaa min bacdi maa ahlaknaa ay min bacdi ihlaakina ihlaakina marka waa mudaaf ilayhi waaye alquruuna aluulaa quruuntii hore aan halaagnay alxaalatu athaaniya xaaladda labaad an yuxdafa almudaafu ilayhi mudaafu ilayhiga waa in la jaro wayunwaa markaasna la niyeysto hubuutu lafdihi lafdigiisa inuu sugan yahana la niyeysto fayucrabaani markaas waa alicraaba alicraab almadkuur icraabka hadda aan soo sheegnay baa alicraaba walaa yunawanaani lana tanwiinin maayo liniyat alidaafa maxaa yeele idaafadii baa la niyeysan yahay xaaladda hore waxay ahayd inuu mudaafu ilayhiga joogo sooma ahayn markaasna waa la icraabayey ama waxaa lagu icraabayey darafnimo ama oo xaalatu nas bay tegaayeen ama haddii kale min baa gelaysay oo xaalatu khafda ayay tegaayeen sooma ahayn ma la tanwiininayo markaas tanwiin miyay wateen oo maxaa tanwiinta u diidaayey idaafada u diidaysay haddana waa sidii oo kale keliya mudaafu ilayhigii lafdi ahaan buu u maqan yahay laakiin inuu joogaa ka soo qaadee lafdan uma joogo laakiin waa muqadar waaye mudaafu ilayhigii inuu joogo bay muqadar u tahay sidii kii hore a u icraabta a u icraabe nasban cala darfiyati aw khafdan bimin mana tanwiininaysid oo maxaan loo tanwiininaynin hadde mudaafu ilayhi baa meesha jooga idaafadii meesha sidii weli u taallaa lafdan ahaan un bay umaqan tahay mafhuum oho fayucrabaani waa alicraaba alicraab almadkuur walaa yunawanaani mana la tanwiina liniyati alidaafa wadalika ka qowlihi ninkii shaacirka qowlkiisa oo kale waaye uu yihi wamin qabli naadaa kulu mawlan qaraabatan famaa cadafat mawlan calayhi alcawaatifu buu yihi wamin qabli ay wamin qabli dalika kaas hortiis baa naadaa uu dhawaaqay kullu mawlan mawlo kasta uu u dhawaaqay qaraabatan qaraabo u dhawaaqay mawlahada macaani badan buu leeyahay ninka qariibkaoo qaraabadaasiin mawlo waa lahaa ninka xilfiga iyo isbaahisiga uu idinka dhexeeyo mawlo waa la dhahaa ninka naasirka ah ee kuu hiiliya hadduu doono qaraabana yuusan ahaanin xilfina yuusan ahaanina mawlo waa la dhahaa marka mawlo kasta wuxuu u yeertay yacni nin kastaoo qariib ah wuxuu u yeertay qaraabatan qaraabadiisii buu u dhawaaqday famaa catafat alcawaatifu cawaatiftii naxariistii sooma celin calayhi cala almawlaa mawlihii uma aysan soo celin mawlan qaraabo uma aysan soo celin buu leeyahay warkiis mafhuum soo ma aha qof kasta oo qariiba wuxuu leeyahay qaraabadiisii buu u yeertay laakiin qaraabadii uu u yeertay naxariis ku jirta isaga dartiis uguma aysan soo laaban buu leey yani warkiisii yani dhegta jaraq looma siin famaa cadafat ma soo laaba ma soo celin alcawaatifu cawaatiftii iyo naxariisyaalihii alcawaatif waa jamcu caatifa soomaalida hadda caatifo waa taqaanaaba caatifadii sooma celin mawlan qaraabo sooma aysan celin calayhi cala almawlaa mawlihii oo dhawaaqaayay uma aysan soo celinin yacni ma aysan keenin dhawaaqitaankiisi ma uusan keenin inay qaraabadii usoo laabato warkiisii yani wuxuu leeyahay meesha lagama qaadin waxaa laga rabaa marka waa min qabli baa laga rabaa marka qafli waa mudaaf laakiin mudaafu ilayhigiisi meesha wuu ka maqan yahay lafdigiisaana la niyeysanaa tusaale ahaan wa min qabli daalika inay taha ka soo qaade wa min qabli daalika haddii sidaas ay tahay qabli sooma aadan dheheen waa majruuru bimin wa calaamati jarri kasratun zaahiratun fi akhiri sooma dhihi lahayn qabli waa mudaaf daana waa mudaaf ilayhi soo lama dheheen nafsu shay waay marka sidii inay taha ka soo qaade الرواية الرواية بخفض قبل واية بغير تنوين على تنوين يعني سيدا لوسو وري بيت كواسيداس أي ومن قبل ذلك كاس هرتيس فحذف هو حفظ هو حذف هو جرى ذلك من اللفظ لفظ هو قدر وقدره هذا هو قدر ثابتا إنه سغي هاي سس هو قدر واية مركوا مركا اللي يرادو مضاف إليه ولا حذفي لفظه سنوال لم يستي marka daalikadaas bis inay meesha ka maqan taha niyeysane laakiin marka leeyahy macnihiisa la niyeysanaa haddii aan doono daalika wax ku macno ah baan niyeysanaa markaasna macnihiisa la niyeysanaa la yidhahdaa tusaale ahaan haddaan doono waxaan niyeysanaa wa min qabli daa ama wa min qabli haadaa ama haddaan doono wa min qabli almri aduu macaanidaas oo dhan oo iska agdhowdhow mid ka mid ah ayaa niyeysana markaas waxaa leeyahay mudaaf ilayhi wuu xadfan yahay macnihiisiina waa la niyeysay hal lafdi markaas maaha mucayan ah ama haada ha ahaado ama daa ha ahaado ama daalika ha ahaado ama umuur ha ahaado midkuu doono ha ahaado markaas waa macnaha la fiirinaa bis laakiin marka leeyahay lafdigiisii hal lafdi keliyaha markaas wixii aad xadasay lafdigiisa bisaa niyeysane wax ku macnaha xataa haddaa niyeysato markaas kan baabkan ma soo gelaayo wa min qabli dalika faxadafa dalika dalika buu xadfay min allafdi lafdi wuu ka xadfay waqadarahu wuuna soo qadaray haabitan inuu sugay waqara'a aljaxdariyu waalcuqayliyu waxay akriyeen lilaahi lmru qura'day hadda ka mid yihiin lilaahi lmru amar allah buu usugnaaday min qabli wa min bacdi bilkhafdi bigayri tanwiinin waa midii hadda laftigeeda ma og tahay ay min qabli algalabi intaan la adkaanin ka hor oo ruum aan laga adkaanin ka hor wa min bacdihi bacdi algalabi iyo ruum markay adkaato ka bacdi gulibat alruumu fii adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaglibuun soo maaha waa laga adkaaday oo faris baa ka adkaatay ayaguna way adkaan doonaan lilaahi alamru min qabli marka waxay niyeysteen alalabi ama alqalaba saasay niyeysteen adinka waxay idin qoraa soo maaha min qabli alqalabi miya mase min qabli alqalabati qalabi saasay idin qoraayaan dabcan masdarkiinu saasay way dhici kartaa laakiin masdarka aan naqaanay wuxuu ahaa min qabli alqalabati qalaba masdarkeedu qalabatan inuu ku yimaado marka inuu qalab ku yimaadana waa dhici kartaa min qabli algalabi adkaanshaha ka hor wa min bacdihi iyo adkaanshaha ka bacdi markii laga adkaaday ruum ka hor iyo ka bacdiba arrinta ilaahay baa iskale adduunkan maamulkiisa asagaa iskale waayo faxadafa almudaafa ilayhi mudaaf ilayhigii buu xadfay waaye waa jaxdari iyo cuqayli mid kastoo ka mid a waqadara wujuudahu inuu jiro ayuu qadaray waqadara wuxuu qadara wujuudahu jiritaankiisa ayuu qadaray haabitan xaal uu yahay mid sugan tusaale ahaan hadda min qabli algalabi lafdigaas intay xadfeen bay asagii niyeysteen soo ma aha midku macnaha haddii markaas la niyeysta ka waran markaas waxaa leedaha xudifa almudaafu ilayh wanuwiya macnaahu macnihiisa la niyeystay alxaalatu athalita xaaladda saddexaad an yuqطaca can alidaafati idaafada waa in laga jaro lafdan lafdi ahaan walaa yunwa almudaafu ilayhi mudaaf ilayhigana waa inaan la niyeysan markaan ma idaafaysna mudaaf ilayhi meesha ma yaalo lafdan walaa taqdiiran midna uma yaalo fayucrabaani aydan sidoo kale waa alicraab alicraab almadkuura icraabkii lasoo sheegay yani darafnimaa lagu nasbina ama min ayaa gelaya markaa makfuud bay noqonayaan fayucrabaani aydan waa alicraab alicraab almadkuura walaakinahumaa hase ahaatee labadoodu qablu iyo bacdu yunawanaani waa la tanwiininaa ila markii hore tanwiinta waxaa u diidaya hee idaafada haddana idaafadii baa laga jaray idaafadu ama haabita ha ahaato lafdan ama muqadara ha ahaatee idaafadaa diidaysa laakiin idaafadii meesha soo kama bixin waa la tanwiinina markaas liannahu maa xiinaidin markaas ismaani waa laba isim taamaani laba isim oo taama waaye marka wax idaafada u diidaayo ma jiro kasaa'ir alasmaa'i nakiraat asmaada nakiraadka sida ay yihiin oo kale oo tanwiinta wata rajulun iyo zaydun iyo kuwaasay la mid noqonaya markaas fataqulu waxaa leedahay ji'tuka waan kuu imid qablan baa leedahay darafnimaa ku nasbinaya dee wow ji'tuka waan kuu imid qablan horay baan kugu imid wa bacdan dib dambena waan kugu imid wa min qablin markaas ka hor baan kuu imid wa min bacdin markaas ka bacdi baan kuu imid saasaa leedahay qaala ashaaciru ninkii gabyaag ahaa wuxuu yidhi fasaaqa liya sharaabu wa kuntu qablan akaadu aqusu bilmaa'i lfuraati buu yidhi fasaaqa liya sharaabu cabitaankii dhuuntuu ii maray buu yidhaahday saaqa liya sharaabu cabitaankii baa dhuunta ii maray waa igu socday cabitaanka meeshaan ka dhahna waaye cabitaankii baa igu socday uu yidhi wa kuntu waxaan ahaa qablan horay waxaan ahaa buu yidhi akaadu inaan ku sigto aqusu inaan ku mergado bilmaa'i biyihi alfuraati ee macaanaa ee qaboobaa biyo macaan oo qaboob haddii la ii keeno wuxuu yidhahday waa ku merga jiray inaan ku mergadaan ku siga jiray buu yidhaahday haddana wuxuu leeyahay cabitaankii oo dhan waa imarahu leeyahay wa kuntu waxaan ahaa qablan horay akaadu inaan ku sigana aqusu inaan ku mergado bilmaa'i biyihi alfuraati ee macaana ee qaboobaa wa qara'a bacduhum qaarkood baa waxay aqriyeen lilaahi almru qura'ada qaar ka mida waaye lilaahi alamru talada oo dhan allah baa iska leh min qablin wa min bacdin saasay akriyeen bilkhafdi waatanwiini marka xaaladii saddexaad soo ma aha xaaladii saddexaad wallahu aclam halkaas ka jooga maanta